أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sagaashan iyo toddobaad ee suuratu lmaa-ida ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yihi jacala allaahu lkacbata albeyta alxaraam jacala allaahu alla wuxuu ka dhigay uu ka yeelay alkacbata kacbada albeyt alxaraama beytkii xurmada lahaa alla wuxuu ka yeelay qiyaaman u taagnaansho ayuu ka yeelay mid u toosan oo u taagan linnaasi limasaalixi nnaasi dadka masaalixdooda u taagan washahra bilihii alxaraama xurmada lahaa iyo walhadya xoolihii kacbada loo kaxaynayey iyo walqalaa-ida kuwii qoor yacnii qoorta xirnaa xoolihii qoorta laga xiray ama yacnii dadkii iyaga luqunta kusoo xirtay caleemaha ama laamaha qobka geedaha xaramka intay qoorta kusoo duubtaan si ay ugu ammaan galaan hadba sidii la dhaho iyaguna saddexdaana alla wuxuu ka yeelay qiyaaman linnaas kuwa dadka yacni u taagnaansho masaalixda dadka loo taagnaado ayuu ka yeelay daalika alamru arrinku daalika kaagaas waayo ama sayartu lakum waxaan idin yeelay daalika kaagaas litaclamuu si aada u ogaataan ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday wa ana allaha iyo inaad ogaataan alle bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku cilmi badan inuu yahay iclamuu ogaada ana allaaha alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay sidaa inuu alle yahay ogaada ku ciqaabkiisu uu adag yahay wa ana allaaha alle kafuurun mid dembi dhaafid badan inuu yahay raxiimun naxariis badan markii rabbi uu ka soo hadlay ixraamka qiimigiisa markii laga hadlay iyo qofku marku xaalatu ixraam ou galo oo uu cumro ama xaj ou xirto waxyaabo badan inuu iska ilaaliyo ay tahay oo xaalad yacni in la ilaaliyo mudan inuu ku jiro markuu rabbi ka soo hadlay ayaa meeshii loo socday oo dadku ay u xarmanaayeen muhimaddeedu halkaana aayaddan noogu tilmaama oo qofku marka uu cumro iyo xaj oo u socdo muhimaddiisu waa beytullaahi alxaraam kacbadaas kacbada marka ahamiyadeedu maxay tahay marka taasuu rabbi aayaddan uga hadlayaa marka alla wuxuu yihi jaca marka rabdiga aayaddan iyo aayadihii ku horreeyey isku xirkoodu sidaas waay jacala allaahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada albeyt alxaraama oo cadfu bayaan ama ka bedel haddaad doonto marka albeyt alxaraama maxaa gaar loo maxaa yacni bedelkan ama cadfu bayaankan muxuu keenaa wuxuu keenayaa kacba marka la yidhaha inkastooy kacbadan uun tahay haddana mushrikiintii carabta ama qolooyinkii carbeed dadkii carabta qaar ka mid ah ayaa waxay u yaqaaneen beytu asnaamihim asnaamtooda qaar ka mida guryihii ay ku yaaleen ayay waxay u aqoon jireen oo ay dhihi jireen waxay u yaqaaneen kacba oo kacbatu ahlilyamaama iyo kacbatulyamaama iyo oo kale ayaa jiri jir jiray taas marka in dihniga iyo qalbiga ounan aadin ayaa albeyt alxaraama loo yiri waayo kacbada la sheegaayo waa albeyt alxaraam waayo midda la sheegaayo ayb jacala allaahu alla wuxuu ka dhigay alkacbata kacbadii albeyta beytkii alxaraama xurmada lahaa alla wuxuu ka yeelay qiyaaman buu alla ka yeelay u taagnaansho qiyaaman marka u taagnaansho waa masder yacni waxaana loo jeedaa mid u taagan buu ka dhigay mid u taagan utaagnaansho ayuu ka yeelay yacnii tu u taagan linnaasi limasaalixi innaasi dadka masaalixdooda masaalixdooda adduun iyo midooda aakhiro midda aakhira hadda waaba la garanayaayo man xaja hada albeyta walam yarfud walam yafsuq rajaca ka yowmi waladathu ummuhu ayuu yihi nabiga sal ll ly slam qofkii beytkan usoo xajiyo oo usoo qasdo oo aan markaa yacni fisqi la imaanin wuxuu ka laabanayaa dunuubtiisa xaggeeda wuxuu uga noqonayaa sidii maalinkii hooyadiis dhashay oo kale isagoo ah waa maslaxad diini ah waay marka midaas xadiid kalena wuxuu ahaa waalxaju lmabruuru laysa lahu jazaaءu ila aljanna waalcumratu ila alcumrati kafaarat limaa beynaha waa masaalix diini ah masaalixda adduunyada oy dadku ku qabaanna waxa ay tahay isu imaatinkaas waa laga faa'iideysana qof wax ka soo gata meesha qof wax geeyo oo markaa wax laga gato badeecadiisu rawaaj iyo socod ay u yeelato ummad badan meelay ku kulmayso waaye oo dhaqaalo markaa yacni uu uga imaan kara dadka qaarkood suuratulbaqarana waa kusoo marnay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum aayadihii xajka waa kii lagu dhex sheegay waxaa kaloo maslaxada adduunyadoo ku jirta waxay tahay ayaga oo jaahiliye ku jiro oo mushrikiin ah carabta ayaa haddana kacbadaas ay aamin ahayd oo ruuxii cunugiisa la dilay ama kii aabihii la dilay ninkii dilay isagoo arkaayo oo kacbada hadduu joogo ma taaba jirin amni buuxdo ayaa ayaa lagu haystay dadka carabta kalena weerar iyo boob iyo dhibaato dad ku jiray ahaayeen suuratlqasas aan ugu tegaynaa awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhaafu nnaasu suuratu lcankabuud wayutakhaafu nnaasu min xawlih suuratu lqasasna waqaaluu in natabic ilhudaa macaka nutakhadaf min ardina awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shayin marka iyagoo jaahiliyadii haddii sidaas ou ahaa oo ay ku nabadgeli jireen oo amni ay ku qabeen yacni islaamkiina sharafowbu usii kordhiyey waay ma ayb macnaha marka meesha qiyaaman linnaasi sidaas waay ee suurat lxajna allah waa ka dhahaya liyashhaduu manaafica lahum dadka meeshaas markay tegayaan maxaa alla oo ugu waajib yeelay xajka inay xaadiraan oo ay ka qeyb galaan wax ayaga nafci u ah washahra alxaraama kacbada keliya maahane waxyaabaha kaleo alla jideeyey oo maslaxada ay dadka ugu jirta waxaa ka mid a washahra alxaraama bilaha xurmada leh rajab iyo markaa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram afartaa biloodna dadku waa isu soco jireen dagaalna waa laga aamin ahaa oo iyagoo mushrikiin ah ayaynan dagaalami jirin marka bilahaas xurmada leh oo danaha dadka ay ku qabsanayaan ilaa inta kale ma soco kara qofka qabiilkiisa meesha uunan degin waa ka cabsa jiray marka ilaahay subxaanahu watacaala afartaa bilood xurmada u yeelay oo min baqaaya diini ibraahimna dabcan ay kasoo gaareen carabtii ayaa alla wuxuu leeyahay iyaduna masaalixa idinkugu sugan walhadya hadyigii xoolihii kacbada loo waday iyagana maslaxa idinkugu suganoo qofku hadduu xoolo wado xoolahaasna ay suntan yihiin oo kacbada xaggeeda ay u socoto ay u socdaan cidna ma taaban jirin oo waxaa la dhihi jiray xaramkiibau ninkan xoolo u wadaa waa la dei jiray walhadya hadyigii iyo walqalaa-ida wuxuu alla ka yeelay waxyaabaha qoorxirka ahoo qoorta lagu xirto ama xayawaanka loogu xiro lasii wado kacbada loo wado ama midka ay dadku ku xirtaan qobka geedaha xaramka diirkooda ayay intay soo gooyaan ayay qoorta ku xiran jireen qofkii arka marka waa iska farahu ka qaadaya kuwaasoo dhan alla wuxuu ka yeelay qiyaaman linnaasi u taagnaansho marka dadka yacni masaalixdooda tu taagan buu ka yeelay daalika sayartu lakum waxaan idin yeelay daalika kaagaas lasoo tilmaamay litaclamuu inaad ogaataan ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday wa ana allaaha alle bikulli shayin shay dhammaantii caliimun ku ku cilmi badan inuu yahay qaar baa marka waxay yidhaahdeen litaclamuu ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lardi iyo aayadda qeybteeda hore maxaa maxaa isku xiraayaan yacni mowduuc baa laga hadlaya kacbad kacbo iyo ku saabsan ilaahay cir iyo dhul waxa ku jiro u og yahay baa la yidhi say isugu xirmayaan walidaalika ibnu qutayba kitaabkiisa mushkilulqur'aanka ayaa wuxuu tilmaamay bacdi zanaadiqa dadka qur-aanka qaladaadka iyo dhacdhaca ka raaraadsho ee zanaadiqada qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen dalika litaclamuu ana allaha yaclamu maa fi samaawaati taraabudka ka dhexeeya taas iyo bimaa qablahaa maxay tahay bay dhaheen marka qur-aankii waaba macnihiisu muxuu yahay bay dhaheen marka ilaa warku laba waroon islahayn haddii hal meel laysugu keeno naqsi baa laga fiirinaa meeshaas fa ajaaba dalika bnu qutayba ka jawaabay marka mushkilulqur-aanka safxada sagaashanaad wuxuu yidhi fafacala allahu dalika ilaahay sidaa buu yeelay licilmihi bimaa fiihi min salaaxi ogaanshaha alla uu og yahay yacnii waxaa ku habboon markaasi waxyaabaha iyaga markaa yacni u roon oo iyaga markaa yacni u fiican salaaxaasi ogaal uu og yahay dartiis ayuu alla u jideeyey iyo waliyaclamuu inay ogaadaan annahu kamaa calima maa fiihi alkhayru lahum siduu alla u ogaaday waxa khayrka uu ku jiro iyaga khayrka u ah sidaa sida uu u ogaaday sidaasoo kale annahu yaclamu aydan inuu og yahay maa fi samaawaati iyo wamaa fi lardi dhul cir waxa ku dhex jiro oo min masaalixi alcibaadi addoommada masaalixdooda ah iyo wa maraafiqihim iyo waxyaabaha ay markaa dheefsanayaan oo maraafiqda u noqonayo waanahu bikulli shayin caliim yani marka waxay tahay alla wuxuu sidaa u yeelay licilmihi bimaa fiihi min salaaxi shu-uunihim wuxuu alla sidaan u jideeyey ogaalka alla uu og yahay shu-uuntooda wanaag salaaxeeda meesha uu ku jiro ogaal uu og yahay darteed buu sidaan u yeelay sida uu cir iyo dhul waxa ku dhex jiraba salaaxooda uu u og yahay isku xirku marka saas waay nacam ayb marka tan waxa idiin roon alla maadaama uu og yahay ouna idiin jideeyey ouna ou idiin yeelay sidaas si la eg waxaad u ogaataan wax allaale wixii idinku maslaxadiina ku jirto dhul iyo cir sidaasoo kaleu rabbi u og yahay waay macnaha marka aayadda qeybta dambe qeybta hore ma kala wax kala tagan ma aha iclamuu ogaada ana allaaha alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay inuu yahay wa ana allaaha alle kafuurun mid dembi dhaafid badan inuu yahay raxiimun naxariis badan maa cala arasuuli ila albalaaq maa cala arasuuli rasuul korkii rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin ma ahane wax kale dushiisa ma ahaanin wallaahu alle yaclamu waa og yahay maa waxa tubduuna aada muujinaysaan iyo wamaa waxa taktumuuna aada qarinaysaan meeshaana marka goodi iyo waciid baa ku jiro waxaa la leeyahay intaa waa inta la idiin sheegay rasuulkuna inuu dadka soo gaarsiiyo xaqa unbaa dushiisa ah haddaad qaadataanna waa liibaanaysaan haddii kalena de waxaad qarsataan iyo waxaad muujisaan rabbi baa idin idin og waana idinla xisaabtamayaa waana idinka abaalmarina marka meeshaasi goodi iyo waciid baa ku jiro maa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin ma ahane wax kale nebiga dushiisa ma ahaanin uu idinsoo gaarsiiyo waxa maslaxada idinkugu jirto haddaad qaadataanna waa hagaag iyo wanaag haddaydnan qaadaninna wallaahu alla yaclamu waa ogyahay maa waxabuu ogyahay tubduuna aada muujinaysaan iyo wamaa waxa taktumuuna ay taktumuunahu aada qarsanaysaan qul laa yastawi alkhabiidu waalayibu walow acjabaka kahrat lkhabiid qul dheh nebiyow laa yastawii ma eka oo ma sinna alkhabiidu shay waxa xun iyo waalayibu shayga wanaagga badan walow acjabaka haba ku farax geliyo oo haba ku cajab geliyo kahratu lkhabiidi shayga xumaanta badan badnaantiisa fataqu llaha alla ka cabsada yaa ulil albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka ahow lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan haddana marka rabbi wuxuu ka hadlayaa xalaal iyo xaaraan ayaa laga soo hadlay sharaab qaldan oo qofku hadduu cuno ou cabo dhibaato ay ku dhacayso caqligu ka tegayo rabbi uunan garanaynin oo salaadii iyo dikriga alla uu uga tegayaa layska soo reebay xalaashiina waa lays amrayo wakuluu mimaa rasaqakum ullahu xalaalan ayiban baa la yidhi marka taxliilka xalaasha iyo xaaraamtaa la idiin sheegay alla ka cabsi ku ilaaliya xalaashana qaata xaaraantana ka fogaada wa xaaraantu hadday xataa badan tahay oo ama ay adiga ku farxad gelinayso dan kugu jirto xaaraanta ka fogow ood isleedahay danaa kugu jirto qul waxaa tiraa laa yastawii ma-eka oo ma sinna alkhabiisu shayga foosha xun oo xumaanta badan iyo waayibu kan wanaagsan alkhabiisu waayib marka waa alxalaalu waalxaraam ayibkuna waa xalaasha khabiiskuna waa xaaraanta walow acjabaka haba ku farax geliyo oo ha ku yaab geliyo kahratu lkhabiisi shayga xun badnaantiisa haba ku yaabgeliso waxaa la yidhi waxay kusoo degtay nasalat fii shurayx bni dubeycata albakriy iyo xajaaj bnu bakr bni waa'il labadaa nin bay kusoo kala degtay waxaa kaloo aayaddu markaa ay noqon kartaade qof xun iyo qof fiican isla mid ma ah ma sinna min macaani laaya waxaa ka mida qofka xun iyo qofka wanaagsani ma sinna kuwa xun haba bataan haddii la doono dadka xumi bad dadka xun badnaanshahooda waxba ma taraayo wax macnaa ma sameynayo waayo ilaahay subxaanahu watacaala qofka xun wax qiimo ah agtiisa kama laha qiimona u yeeli maayo qiyaamahana waxaa nebigu uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam yujaa-u yowma alqiyaamati birajuli alcadiimi asamiini laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda qiyaamaha waxaa la keenayaa qof weyn oo cayilan oo xoog badan oo ilaahay agtiisana garab kaneeca aan la ekayn oon dhammayn dadku marka jirka iyo tiro badnaanta iyo ilaahay agtiisa qiimo uguma kala laha bal dadka badankiis inay baadiyeysan yihiin buuba rabbi tilmaamaa walaakina akthara annaasi laa yaclamuun iyo dadka badankood wax ma garanayaan iyo wain tudic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaahi meesha loo badan yahay ayaa wanaag yaallaa ma aha macnuhu marka hadday marka kuwa xuni xataa ay badan yihiin oo xooggooda iyo awoodooda iyo warkooda uu ku cajabgeliya mar walba ogow ma fiicna iyaga mana sinna iyaga iyo dadka fiican oo wanaagsan ayb oo dadku marka shayga lagu qiimeeyaa waa inuu noqdo inta uu rabbi u dhow yahay subxaanahu watacaala waxa adiga kaaga muuqanayo laakiin qofku hadduu xumaa oo boqol ammaan lagu tolo lagu tolo lagu tolo oo dadka dhexdiisa laga qiimeeyo oo qiimi uusan ahayn loo muujiyo haddee dadku ilaahay miyay u sheegayaan wuxuusan ogeyn marka u sheegi maayaan ayb taa marka inaadan ku kadsoominaa la rabaa qul waxaa tidhaahdaa laa yastawii ma sinna oo ma eka alkhabiisu midka xumaanta badan iyo waayibu midka wanaagga badan ma sinna ama shayga xumaanta badan iyo shayga wanaagga badan walow acjabaka haba ku cajabgeliya kahratu lkhabiisi shayga xumaanta badan badnaantiisa faataqu llaha alla ka cabsada yaa ulil albaabi cuquusha kuwa lahow oo u saaxiibka ahow lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu saad u liibaantaan rabbi ka cabsada oo dad tiradiis iyo waxaa hafiirinina oo idinku ilaahay un raalli geliya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum weliba qiyaamaha markuu soo dhowaado kale xadiidkii xudeyfa oo ka sheekeynaya ammaanada waxaa laga fahmaa amaba uu tilmaamayey aakhira zamaanka inay ammaanadu yaraanayso ilaa la yiraahdo reer bani fulaan waxaa ku jiro hnin hebelaa ku jiro oo saas ilaa qofka laga yiraa buu yihi maa ajladahu maa adrafahu alla dhug badanaa maskax badanaa karti badanaa walaysa fii qalbihi mihqaalu daratin min iimaan qalbigiisana dhuuricaso iimaana uunan ku jirin marka dadku waxay isku qiimeynayaan oo kartida iyo ay u arkaan aakhiri zamaanka wax kalaba waayo waaba xumaantii nacan wanaaggiina waa yaraana ilaa la yiraa reer hebel ninkaasaa ku jira oo ammaano leh haloo hala raadiyo oo haloo doono ammaanada xaggiisa ilaa laga dhaho nacan ayb waadna dareemeysaa waqtigu waqtiba waqtiga ka dambeeyo in ammaanadu ay saa u yaraanaysa ammaanaduna waa un mas-uuliyadda yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tas'aluu ha su-aalinina oo ha weydiinina can ashyaa'a ashyaa shayyaalo xaggooda ha ka su-aalinina in tubda haddii la muujiyo lakum idinka la idiin muujiyo tasu'kum idin xumaynayso tasu'kum markaa idin xumaysee wain tas'aluu haddii aada su-aashaan canhaa ashyaa'da xaggeeda xiina goortii yunazalu lqur'aanu yunazalu lasoo daadejinaya alqur'aanu qur'aanka tubda la muujiyee lakum idinka la idiin muujiyee xaqiiqdeeda cafa allaahu alla waa cafiyey canhaa xaggeeda wallaahu alla kafuurun ku dembi dhaafid badan waa xaliimun dulqaad badan aayaddan iyada marka waxay tahay asxaabtii ayaa nebiga yani rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa aada su-aasha looga badiyey ilaa ay su-aasha iyo mas'alada ku badiyeen ay ugu xeel dheeraadeen wou carooday rasuulka sal ll ly slam mimbarka ayuu fuulay markaasuu wuxuu yidhi laa tas'aluunii alyowma can shayin ilaa bayantuhu lakum maanta ima su-aalaysaan shay ilaa waa idiin caddaynayaa fajacaltu anduru yamiina washimaalan midig iyo bidix ayaan fiirinayay marka cumar baa dhahaysaa anas anas faidaa kullu rajulin laafun ra'sahu fii thawbihi yabkii nin walbaaba waa isaga oo maradiisii ayuu wuxuu ku duubay madaxiisa waana oynayaa faidaa rajulun nin kaana ahaa idaa laaxa rijaala hadduu dadka la murmo yudcaa ligayri abiihi ninaan dhalin baa loogu yeeri jiray faqaala ninkii baa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi man abii nin walba waxbaa murug ku hayso markaasuu wuxuu yihi rasuul allow yaa i dhalay aniga aabbahay waa kuma qaala xudaafatu ayuu yihi xudaafa uma anshaca cumaru cumar markaa wuxuu waxbuu dareemay cumar marka uma anshaa anshaca cumaru cumar wuxuu bilaaba waxuu gudagalay faqaala markaa wuxuu yihi inuu yidhaahdo radiinaa billaahi rabban wabilislaami diinan wabimoxamedin sala allahu calayhi wasalam rasuulan nacuudu billahi min alfitan meeshaa marka inay wax ka soo socdaan uu dareemay ila su-aalaha nabiga la su-aalayo ma ahan su-aalo markaas yacnii la rabay in la su-aalo waxaana ka dhalanaya marka hadhow su-aalaha inta laga jawaabo wax dadku dhibsadaan ayaa ka imaanaya sidaabuu marka cumar uu yidhi faqaala rasuulu llahi sal l slam maa ra-aytu fi lkhayri wa shari kalyowm qad maantaoo kale khayrka iyo sharta oo kale ma arag sidaan maanta u arkay inii suwirat lii aljannatu wannaaru baa la ii suureeyey xataa ra-aytuhumaa ilaa aan ka arkay waraaa alxaa'idi derbiga gadaashiisa ayb qataada marka wuxuu dhihi jiray aayaddan waxay kusoo degtay arrinkaasoo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a qaar kalena waxay yidhaahdeen waxay kusoo degtay markii aqracu bnu xaabis xajka markuu maqlay in la waajib yeelay waa kii yidhi fii kulli caamin yaa rasuula allah sanad walba ma xajinaynaa nebigu ka aamusay haddana ka aamusay haddana ka aamusay markii dambe uu yidhi haddaan haa dhaho waa waajibi lahayd hadday waajibtana ma awoodi lahayn sanad walba inaad xaj aadaan meeshaas marka aayaddan marka siyaalkaasi kusoo degtay baa la yidhi laba dhinac waay marka aayadda qeyb waxay tahay su-aalaha haddaad ashyaa aada weydiisaan nebiga ashyaadaas oo haddii la idiin faydana idin dhibayso hase yeelinina saas qeybta kale wain tas'aluu canhaa xiina yunazalu lqur'aanuna waa su-aasha wanaagsan oo haddii markuu qur-aanku soo dego kabacdi aada tiraahdaan aayaddan sideen ugu camal falnaa maxaa waajib ah sifada aan waajibkan u samaynayno waa sidee waa la idiin caddaynaa markaas marka idinku xukunka alle ka suga dabadeed marka tafaasiisha nebiga su-aala isagaa idiin sheegayo laakiin su-aalo inaad iska bilaabataan idinka oo hadba aada wax iska weydiisaan iska ilaaliya yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tas'aluu ha su-aalinina oo ha weydiinina can ashyaa'a shayaalo xaggooda ha ka su-aalinina in tubda haddii la muujiyo lakum idinka la idiin muujiyo tasu'kum idin dhibta markaa wain tas'aluu haddaad su-aashaan canhaa ashyaa'ada xaggeeda xiina goortii yunazalu yunazalu lasoo daadejinayo alqur'aanu qur-aanka lasoo dejinayo tubda la muujiyee lakum idinka la idiin muujiyee markaas waa marka su-aashan dambe waa midda fiican marka markuu qur-aanku soo dega kadib inaad tafsiir dalabtaan iyo tafsiil aada nebiga weydiisaan waa sida hagaagsan ee fiican cafa allaahu alla waa cafiyey canhaa xaggeeda wallaahu alla kafuurun ku dembi dhaafid badan waaye xaliimun oo dulqaad badan waaye alle ayb qad sa'alahaa qowmun min qablikum qad xaqiiqe ahee sa'ala waxaa weydiiyey haa ashyaadaasi qowmun qolo ayaa su-aaleen qoomka oo min qablikum idinka hortiin ahaa uma markaa dabadeed asbaxuu waxay ahaadeen kaafiriina kuwa ku gaaloobo bihaa ashyaadii wixii bay intay raadsadeen ayaga markii la waajib yeelayna waa ku kufriyeen shay marka allaba uunan kugu waajib yeelin inaad adiga u yeerato maaha haddaad u yeerato hadhow ma ogid waxa aad ka samayn doonto ayb waa reer hamuud sida ay nebiyullaahi saalex hashi u su-aaleen qowmu ciisaana aan arki doonno maa-idada noo soo dejiye ay u dhaheen markaa gaalay ku noqdeen waana la halaagay macnaha xadiidkii abu haclabata alkhushani ee arbiciinka ku jirayna wuxuu ahaa in allaha farada faraa-ida falaa tudayicuuha ilaahay faraa-id buu farad yeela ha dayicinina wanahaa can ashyaaءa ashyaana waa idinka reebay falaa tantahi falaa tantahikuuhaa ha dhexgelininoo ha muquuraninoo ha dila ha qararinina waxadda xuduudan waxyaabana waa xadeeyey xuduud ayuu dhigay falaa tactaduuha ha tallaabinina wacafaa can ashyaaءa ashyaana waa cafiyey min gayri nisyaanin hilmaan la-aan ila ilaahay maba waxmaba hilmaamaaye falaa tabxaثu canhaa ha baarbaarinina waxyaabahaas idinku yacnii ha raad raadsanina wixii alla uu ka aamusay oo unan ka hadlin iska daaye ayb faraha ka qaadan qad xaqiiqe ahee sa-ala waxaa su-aalay haa ashyaadaasi qowmun qolo qolada oo min qablikum idinka hortiin ahaayeen uma markaa dabadeed asbaxuu waxay ahaadeen kaafiriina kuwa gaa yacni ku gaaloobo bihaa ashyaadii dadka marka waxaa ugu jurmi badan baa la yidhi mu'miniinta dhexdooda ugu dembi badan qof su-aal oo weydiiyey darteed ummadda wax looga xarimay xalaal u ahaa looga xarimay ayb waayo tashdiid iyo dhibaata ummadda ugu u horseeday haddii intaas marka la leeyahay waa khatar maxaad u malaynaysaa marka haddaad adiga ummaddii dhibaatadooda aada habeen iyo maalinba u taagan tahay maxaa u malaynaysaa maa jacala allahu min baxiirati walaa saa'ibati walaa wasiilati walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi اlkadib maa jacala allaahu alla ma uunan ka yeelin min baxiiratin baxiiradii ay baxiiratan alla ma uunan min baxiiratin baxiiro alla ma uunan ka yeelin walaa saa'ibatin tii lasii baxiirada waa midda dhagaha dhegta laga jeexay walaa saa'ibatin midii lasii daayey ee gafarka laga dhigay ma uunan ka dhigin alle walaa wasiilatin tii xidhiirisayna ma uunan ka yeelin wasiiladuna waxay tahay marka neefku uu mataaneeyo oo halkaas calool ay ku dhashaan lab iyo dhadig dhadigaas ayaa waxaa la yidhaahdaa walaalkeed bay xidhiirisay oo maxay ka xiriirisay in la gowraco ay ka ilaalisay waayo hadduu ahaan lahaa laba lab hadday ahaan laha labadaba la gowraci lahaa haddii orgi ou ahaan lahaana waa la gowraci lahaa keliya maadaama orgi iyo waxar ay noqdeen waxartaani orgigaani xiriirisay marka wusla iyo xiriir bay u samaysayo birtay ka ilaalisay oo ayb walaa xaamin mid dhabarkiisa dhowray oo ilaaliyeyna ama la ilaaliyey dhabarkiisa ma uunan ka yeelin alleh yacni mashruucan ma uunan ka yeelin yacni mashruucatan intaaba kama uunan yeelin alle shay la jideeyey oo mashruuca ah jacalada bimacnaa sayara haddaan ka macnayno mafcuul labaadaa loo baahanaa mafcuulka koowaad waa min baxiiratinta ma jacala allahu min baxiiratin ay maa jacala allahu baxiiratan walaa saa'ibatan walaa wasiilatan walaa xaamiyan iyadoo la yiriyo kale ma ogtahay ilaa mintaan hadda waa silo waa zaa-ido waayo xagga icraabka nakiraa ka dambayso maa naafiyana waa dhacday maa jacala allahu baxiiratan iyadoo la dhahayoo kale marka waxaad u baahan tahay kama yeelin markaad tiraado mafcuul labaadaa loo baahana mafcuulka labaadna ay mashruucatan tu la jideeyey alla kama dhigin waxaa kaloo la yihaahdaa bimacnaa sharaca in laga macneeyo maa jacala allahu ilaahay maba jideynin in laga macneeyo haddaad tiraa ma jideynin mafcuul labaad u baahan mayse jacala bimacnaa sharaca wasanna laakiin luqada carabiga lagama maqlin jacala oo bimacnaa sharaca ah lama haayo jacala bimacnaa ctaqada jacala bimacnaa akhada oo afcaalu shuruuc afcaalu shuruuci la macnaa iyo jacala bimacnaa sayara intaasaa la hayaa ayb jacaladu marka afcaalulquluubna waa noqon kartaa afcaalu tasyiirna waa noqotaa bima kuwii marka yani inshaaa yani shuruuca afcaalu shuruuc anshaa iyo dafiqa iyona waa la macno noqotaa fajacala wuxuu gudagalay baa laleeyahay markaas saddexdaas baa lagu maqlay laakiin jacala oo bimacnaa sharaca luqada carabiga lagama maqlin mar haddaan marka luqada carabiga aan lagu maqlin waa laga fiican yahay marka in sidaa laga macneeyo aayaddan marka rabbi wuxuu ka warramaya aayadda ka dambeysaba jaahiliyadii waxay samey jireen waxyaabo marka waxay rabbi ugu dhowaan jireen ama ay ku caabudi jireen bidcooyin ah oo ay ambiyada ka soo gaarin nebiyullaahi ibraahim iyo ismaaciilna aan laga dhaxlin ayay isticmaali jireen oo ay ka diin dhiga jireen waxyaabo badan oo cuntada xalaashoo ilaahay u xalaaleeyena waa iska xarimi jireen suuratul ancaam aan aada ugu tegi doonaa marka oo ilaahay subxaanahu waqaaluu maa fii butuuni hadihi lancaami khalisat lidukuurina wamuxaramu calى aswaajina wain yakun meytatan fahum fiihi shurakaa iyo waqaaluu hadihi ancaamu waxarun xijrun laa yطcamuha ilaa man nashaau bizacmihim waancaamu xurimat duhuuruha waancaamu laa yadkuruuna sma allah aayaadkaas baa rabbi aada uga hadlaya caadaadkoodii marka jaahiliga ah waxaa ka mid ahayd inay samayn jireen waxyaab xoolaha alla ugu nicmeeyey qaarna inay iska xarimi jireen oo aynan intifaaci alla u baneeyey bay iska xarimi jireen qaar kalena waxay samey jireen intifaac marka ay inay qashaan iyo inay yacni rartaan iyo ayay iska xarimi jireen qaarna raggay ka a dumarkay ka xarimayaan ragga waa loo fasaxaa qa markau neefku baktiyana labadaba waa isla cunayaan rag iyo dumarku waxyaaba noocaas oo qaab darro ah bay qabeen marka ta taxliilka iyo taxriimkana allah iska leh fii suurati yuunus waxaan ugu tegi doonaa in shaa allahu tacaala qul ara-aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun marka la yiraahdo war waxaani ma madiinaad ka haysaan oo maxujaad u haysataanna waxay dhihi jireen aabbayaalkeenaan kasoo gaarinay wax kale ma aqoonin taabaa marka halkan iyadana lagu baabi-inayaa maadaama aan ku dhex jirnay xalaal iyo xaaraan iyo aan ka hadlaynay qaala tacaala alla wuxuu yidhi maa jacala allaahu ma uunan ka yeelin alle min baxiiratin ay baxiiratan midii dhagaha laga jeexay baxiirada waa neef marka markuu israacraaciyo dhowr waxyaabood uu israacraaciyo ayay waxay ka jeexi jireen albaxiiratu hiya naaqatu waa hasha kaanat idaa waladad khamsata abdunin shan jeer markay rinto oo ay dhasho baxaru udunahaa dhegteeday jeexayaan ay shaquuhaa wa tarakuu lxamla calayha wa rukuubahaa mana koraayaan fuulitaankeeda iyo inay rartaan waa ka tegayeen walam yajuzuu wabarahaa dhogortana maynan ka xiiri jirin walam yamnacuuha almaaa walkala daaqa iyo biyaha iyo cid ka celinaysa ma jirin meeshay afka gelisaba marka aalihadoodana dabcan de waa u yeeli jireen sidaas uma nadaruu ilaa khaamisi waladiha waxay fiirinayaan haddana cunuga shanaadoo ay dhasho neefka shanaad ilaa khaamisi waladiha fain kaana dakaran hadduu lab yahay naxaruuhu waa gowracayeen wa akalahu rijaalu wanisaa rag iyo dumar waa cunayaan wain kaana unhan hadduu dhadig noqdana baxaruu udunahaa dhegtay iyadana ay jeexayaan neefka shanaad ay dhashay dhegtaa la jeexa hadduu dhadig yahay ay shaquuhaa wa tarakuuhaa waana la dhaafaa marka wa xurima cala annisaa'i labanuhaa wa manaaficuhaa naagaha inay caano ka cabaan neefkaas ay manaafacaadsadaaanna waa loo diidaa wa kaanat manaaficuhaa khaasatan lirijaal kaas waxaa manaafacaadsanaya nimanka bis faidaa maatat hadday dhimato xallat lirijaali wanisaa baktiga waa isla cunayaan marka hadduu baktiyana way isla cunayaan waa qaanuun marka un dad gacantiisa iskaga samaystay wey qawaaniintu ay dadka samaystaan tan waxba kama duwan ile ile nimankan hadda markay waxaan samaynayaan macnuun bay ayagaba sheegi jireen ninna ma ogtahay wax intuu iska sameeyo macno la-aan iyo hadal la-aan ma aha dadku waa doodi yaqaanaan marka qaanuuniyiinta zamankan joogta doodaha ay jeediyaan iyo dadka cilmaaniyiinta doodaha ay ku ku taageeraan qawaaniinta bani aadam ku sameeyo wax macnaha ay ku fadhisa male hadda doodaasoo kale iyo ka badan waa la keeni karaa oo warkooda war waa la waa laga horkeeni karaa wax ay ku kala duwan yihiin nin taxliil iyo taxriim sameynaayo kuwaan iya iyo kuwaasi ma jiraan ma jirayaan ayb waxaad arkay marka mararka qaar yani waxaa laleeyahay qawaaniintan marka taxliil iyo taxriim ma ku jiraa waa ku jiraa ha qaanuun marka la ogolaado la ansixiyo iyadoo diinta uu kasoo horjeedo ayaa waxaa laleeyahay wixii maanta ka dambeeya ansax waaye saasaa lagu dhawaaqay kuwaan marka wax ku dhawaaqaayo markay codeeyaan dhegeyso waxay ku leeyihin waqtigaani taariikhduu sheegaa waa la codeeyey saasaa loo batay wixii maanta ka dambeeyana xeerkan waa ansax iyo ogol waa ansax maxay tahay marka waa waa lagu dhaqmaa waa bannaan tahay wax kale maaha ayb hadhowna marka waxaa laleeyahay qofkii khilaafo maxaa la dhahayaa dembiyuu ku dhacay baa laleeyahay dembi muxuu ka imaadaa shay yacni sidii uu ahaa si ka duwan loo isticmaalay waxaani marka waa taxliil iyo taxriim duug duug iyo ma galaan iyo yacni fududeyn iyo wax gelaya maaha ayb ninkii marka islaamnimadiisa iyo wanaageeda rabana waxaa inuu ka toobadkeenu iska dhaafo waay ninkii aan islaamnimada aynan macno badan aynan ulahaynna inuu banaanka wixiisa soo dhigto ayb ma marka maa jacala allaahu alla ma uunan ka dhigin min baxiiratin tii neefkii dhegta laga jeexay walaa saa'ibatin midkii lasii daayey saa'ibada marka waxaa weeyaan albaciiru aladii yusayab waa ratiga la deynayo la raran maayo waxba laguma samey ma lagu sameynayo waxay samey jireen jaahiliyada qofku markuu safro ama uu jirado nadar buu gelayaa wuxuu leeyahay hadduu ilaahay ishaafiyo ama midka iga jiran oo caafimaad helo kan iga maqan ou soo laabto hashayda waa saaiba saaiba bimacnaa marka waa lasii daayey waynaa ayb saaibadaasi waa waa lasii daayey buu leeyahay waa la deynaa ka bacdi waa daaqaysaa waa cabaysaa cidna ma fuuleyso cidna ma maalanayso dawaaqiidoodana marka waa usii daayaan ayb oo marka saaibada marka waa neefka lasii daayey gafarka un laga dhigay walaa wasiilatinna alla kama uunan yeelin tii xiriirinaysay maxay xiriirinee waa mataano lab iyo dhadig dhadigii marka wuxuu xiriirinayaa labkii ku caloosha ahaa muxuu ka xiriirinayaa in la la gowraco ayuu ka ilaalinaya saasaa wasiilo loo yihi ayb walaa xaamin ku dhabarkiisa dhowray oo ilaaliyey ayb wasiilada marka badanaa ariga ayaa faanam fa min alghanami bay ka ahaataa fa min alghanami kaanat ishaatu idaa waladat sabcata abdunin nadaruu faidaa kaana saabicu midka toddobaad dakaran hadduu yahay dabaxuuhu faakala minhu rijaalu wاnisa wain kaanat unhan hadday tahayna tarakuuhaa fi lhanam ayay uga tegayeen wain kaana dakaran waunhanna istaxyow adakara labka waa dhaafayaan min ajli اlunhaa dhadiga dartiis la dhashay wa qaaluu waxayna dhihi jireen wasalat akhaahaa falam yadbaxuuhu walaalkeeday xiriirisay ma gowracayaan ayb wa kaana labanu اlunhaa xaraama cala الnisaa caanahana naagaha waa ka xaaraam fain maata minha shay-un akalahu الrijaalu والnisaa hadduu baktiyana waa isla cunayeen wa ama alxaamu fahuwa alfaxlu waa awrka ama midka labka ah qoorka ah idaa rakiba walada waladihi intuu isagii marka kii uu dhalay oo isaga ku dhashay macnaa biyihiisa markuu intuu weynaado oo isaguna inuu wax abaahiyo ou galay ou gaaro oo waxaa la yidhaha yuqaalu idaa nataja min sulbihi cashrata abdunin qaaluu xumiya dahruhu ama toban jeer haddii isaga markaa biyihiisu ay ilmo ka dhashaan oo toban intou yacnii ilmo marka ay ka dhashaan xoola ay ka dhashaan ayaa waxay leeyihiin dhabarkiisii waa la ilaaliyey marka falaa yurkabu walaa yuxmalu calayhi walaa yumnacu min kala-in walaa maa haddii uu dhintana rag iyo dumarku waa isla cunaayeen walaa xaaminta marka walaa xaamiyan waay tanwiintu hadda waa ciwad tanwiin ciwad waa ya-day bedel ka tahay waxaa laga laqbeyn karaa marka ismu mafcuul ismu faacilna waa laga laqbey karaa walaa xaamin xaamiyun faacilun waayo kii ilaashaday dhabarkiisa waxaa kaloo la dhihi karaa marka walaa xaamin kii la ilaaliyey maxmiyan saas oo kale ayb ma aanu ka yeelin alle kuwayaalkaas oo dhan waxyaabahaas oo dhan mashruucatan kama dhigin tu la jideeyey alla kama yeelin waxaas walaakina aladiina kuwii kafaruu kufriyeyse yaftaruuna way abuuranayaan calallaahi alla korkiisa ay alkadiba been ku abuuranayaan allah sidaan yiri bay leeyihiin been bayna sheegayaan suuratu alacraaf aan ugu tegaynaa waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amaranaa biha qul in allaha laa ya'muru bilfaxshaa ataquuluuna calى اllahi maa laa taclamuun ayb wa akaruhum badankoodna laa yacqiluuna ma garanayaan waxba marka bani aadamku waxyaabaha taxliilaadka iyo taxriimaadka oo jeebkiisa ka samaysto ma ma la ogola taxliilka iyo taxriimku waa wax alla uu leeyahay oo rubuubiyada alla ah waay walidaalika cadi bnu xaatim markuu nebiga u yimid oo akrinaayo itakaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi wuxuu yihi rasuul allow ma aynan ka dhiganin arbaab culimmadooda iyo cubaadooda ma aynan ka dhiganin rabbiyaalo markaasuu nebigu sal l slam yidhi miyaynan u xalaaleey jirin wax ilaahay ka xarimay oo aynan ku adeeci jirin haa wax alla u xallilay sow kama aynan xarimi jirin sow kuma adeeci jirin haa fa tilka cibaadatuhum cibaadadooda waayuu yihi taas marka wax ilaahay iska leeyahay qof inuu qaato waa ku edab daro waana dunuubta marka malakiga ah waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzla allahu waila arasuuli qaaluu xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana waidaa haddii qiila lahum loo yiraahdo iyaga tacaalow kaalaya ilaa maa kii xaggii u kaalaya anzla allaahu alla uu soo dejiyey iyo waila rasuuli rasuulka xaggiisa u kaalaya qaaluu waxay dhahayaan xasbunaa annaga waxaa nagu filan maa ay ladii kii wajadnaa aan helnay calayhi maaga korkiisaba aabbaa'anaa aabbayaalkeen aan ka helnay awalow kaana aabaa'uhum ayatabicuunahum ma raacayaan walow kaana aabaa'uhum aabbayaalkood haba ahaadeen haddayba ahaadeen laa yaclamuuna inaynan garanaynin shay-an waxba walaa yahtaduuna aysan hanuunaynin xataa aabbayaalkood haddaynan wax garanaynin oo hanuunaynin maiska raacayaan xataa hadday wax yaqaanaan waaba la gartay haddaysan wax aqoonin xataa ma iska dabagelayaan daliilkoodu marka inuu taqliid yahay baa laguu sheegaa marka halkaan mushrikiinta diintooda ee baatilka ah meesha aasaaska iyo saldhigga u ah xididka u ah waa maxay waxaa xidid iyo aasaas u ah taqliid aabbayaalkeenaan kasoo gaarnay bes markaase waxay ka tegayaan waxay alla i soo dejiyey rasuulkii waidaa haddii qiila lahum loo yiraahdo tacaalow kaalaya ilaa maa ilaa kii xaggii u kaalaya anzala allaahu alla uu soo dejiyey iyo waila rasuuli rasuulka xaggiisa u kaalaya haddii la yihaaha oo fii taxliili اlxarhi walancaami wa bayaani sharaa'ici walaxkaami beerihii iyo xoolihii iyo sharaa'icda iyo axkaamta caddayntooda beerihii xoolihii waxaa ka xalaal ah caddayntooda war kaalaya allaya rasuul dhegaysta haddii la yidhaaha qaaluu waxay dhahayaan xasbunaa annaga waxaa nagu filan oo na deeqo un maa wixii wajadnaa aanu helnay aabbaa'anaa aabbayaalkeen calayhi maaga korkiisa inay ku taagan yihiin oo min addiini diin ah wixii aabbayaalkeen ku taagnaay baa nagu filanoo waxaan maba rabnaba annaga sidaasay marka dhahayaan ayb awalow kaana aabaa'uhum ayatabicuunahum ma raacayaan walow kaana aabaa'uhum aabbayaalkood xataa walow kaana aabaa'uhum aabbayaalkood haba ahaadeen laa yaclamuuna kuwa aan garanaynin shay-an waxba walaa yahtaduuna aan hanuunaynin xataa hadday sidaa yihiin ma iska dabagelayaan ma raacayaan suuratu zukruf iyana waa ugu tegaynaa waxyaabaha markaa dee mushrikiintu ay cuskan jireen waa un taqliidkaas bis xujadiina hadda nebigii baaba haaya sala allahu calayhi wasalam oo habeen iyo maalin ayuu nebiga ku akrinayaa aayadihii alle waana garanayeenoo waa fahmayeen laakin lishiddati tacasubihim libaailihim baailkooda jacayl ay u qabaan iyo iyo tacasub ay u tacasubayaan darnaantiisa darteed ayaynan uba rabinba wixii alle iyo rasuulka xaggiisa ka imaanayo ayatabicuunahum ma raacayaan walow kaana aabaa'uhum aabbayaalkood haba ahaadaan laa yaclamuuna inaynan garanaynin shay-an waxba walaa yahtaduuna aynana hanu hanuunsanayn xataa haddii aanay waxba garanaynin oo aynan hanuunsa aynan hanuunsanaanaynin ma iska raacayaan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow calaykum laasima anfusakum nafihiina laasima ay islaaxa anfusikum nafsadiina nafihiina hagaajinteeda laasima oo ku dhaga laa yadurukum idin dhibi maayo man axad idin dhibi maayo dalla dhumay idahtadaytum haddaa hanuuntaan idinka ilallaahi alle intii ka abaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou ahaaday jamiican xaalaatihin dhammaantiin fayunabi-ukum waa idinku khabrayaa alle bimaa kiibuu idiin sheegayaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad samayneyseen aayaddan marka waxay ka hadlaysaa iyadana qofku haddii uu wixii alla xaggiisa uga yimid ou qaato wixii macruufana ou faro munkarkana uu dadka ka reebo wixii dadka ay halleeyaan isaga dhib u keeni mayso marka waa marka alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar la guto ka bacdi ood adiga gudato naftaadana aada islaaxiso dadkaas xumaantooda waxba kuu dhibi mayso marka aayadda macnaheedu ma ahan sida dadka qaar ay u malaynayaanoo nin walbow naftaada ku dadaal cid kale waxba ha u sheegin waxba kaa dhibi maysa marka arrintaas sidaas ma aha walidaalika abuu cubayd wuxuu yidhi khaafa asidiiqu abubakar wuxuu ka cabsaday an yata-awala annaasu alaayata calaa gayri muta-awaliha abubakar wuxuu ka cabsaday aayaddan dadka inay u fasiraan meeshii ay u fasirmaysay meelaan ahayn fayadcuuhum markaa uu ugu yeero arrintaa ilaa tarki اlamri bilmacruufi wanahyi cani lmunkar in laga tago faaclamahum wuxuu abubakar ogeysiiyey annahaa laysat kadalika sidaa inaynan ahayn wa ana aladii udina shayga la idmay fi limsaaki haysasho can tagyiirihi min almunkari doorinta munkarka uu dooriyo yacni laga la idmay huwa shirku اladii yandiqu bihi اlmucaahaduuna min ajli anahum yatadayanuuna bihi waqad suulixuu calayhi yacni munkarka shayga munkarka ah ee laga aamusayo ee in laga aamusana in la dooriyana yani in laga aamusana la idmay wuxuu yahay shirkiga uu ku dhawaaqayo qof mucaahad ah ee heshiis loogu ogolaaday inuu markaa yacnii sidaa uu marka diinkiisa isna haysto wixii markaa yacnii jizye laga qaadayana ou qaa laga qaado kaas asaga markaa la laga taqyiirin maayo laga doorin maayo waqad suulixuu calayhi waana lagula heshiiyey sidaa fa ama alfusuuqu waalcisyaanu waariyabu min min ahli اlislaami falaa yadkhulu fiih laakiin qof muslimo fisqi samaynayo ma laga aamusayo waa loo sheega isagab hadalka marka abuubakarna wuxuu ahaa sidaanu ahaa yaa ayuha nnaas inakum taqra'uuna hadihi alaaya dadow aayaddan baad idinku akrinaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum watadacuunahaa waxaad dhigaysaan fii gayri mowdicihaa booskeeda boosaan ahayn walaa tadruuna ma garan mana garanaysaan maa hiya waxa ay tahay wa inii samictu rasuula llahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina annaasa dadka idaa ra-ow lmunkara hadday munkarka arkaan falam yugayiruuhu aynan doorinin yuushiku an yacumahum allahu tacaala biciqaabihi ilaahay wuxuu la soo degdegayaa inuu ciqaabo ou ciqaabka ku camimo dadka marka wuxuu ka wadaa aayaddan ha ka fahminina idinka is-islaaxiya keyrkiina waxba ha u sheeginina yaan laga fahmin buu leeyahay aayaddan bal in keyrkaa aada islaaxisa adiga islaax kuu ah naftirkaaga marka aayaddan dadku booskeeda boos aan ahayn bay dhigayaan macnaha aayadda marka waa maxay haddaad adiga ishagaajisid keyrkaana aada macruufka farta munkarkana ka reebto hadhow wuxuu asagu sameeyo oo xumaana adiga waxba kaa dhibi maysa waay macnuhu macnaha dhabtaa marka aayaddu sidaas waay ayb ibnu mascuudna wuxuu yihi muruu aayaddan uu ka yihi muruu bilmacruufi macruufka fara wanhow can ilmunkari munkarkana reeba maa qubila minkum inta la idinka aqbalaayo oo la idin maqlaayo fain rudda calaykum haddaad intaad sheegtaan la idinku celiyo facalaykum anfusakum markaa naftiin un laazima macruufka far munkarka reeb inta lagaa aqbalaayo haddii lagu diido intaad ma macruufkii farta ama munkarkii reebto lagu diido markaa naftaada un islaaxiyo adigu isku dadaal waa gudatay waajibkaagii waa haddii aadan gacanta ku doori karin ninkii gacanta ku doori karo saaxiibu yad ah inuu munkarka iyo qofka kala dhex galo waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tusaalaha uu soo qaatay wuxuu ahaa dad doon isla saaran waayo dadkan oo mathalu lqaa'imi fii xuduudillaahi walwaaqici fiihi ka mathali qowmin istahamuu safiinatan fa asaaba bacduhum aclaaha wa bacduhum asfalaha waa dad doon isla raaco kuwana ay dabaqa hoose heleen kuwana dabaqa kore kuwa dabaqa hoose helay hadday dhahaan low annaa kharaqnaa min nasiibinaa kharqan qeybteenna annagu haddaan duleel yar ka samayno oo aan meeshaas biyaha ka qaadanno intaan kuwaas kore aan mari lahayn mar walbo oo aan dhibi lahayn haddaan hoostan ka duleelinna ka waran oo meesheenna biyaha aan ka cabno aan ka qaadanno markaasuu nebigu wuxuu yihi kuwa kore haddaynan gacanta qabanin kuwaan halakuu wahalakuu jamiican hadday gacanta qabtaanna najow wanajow jamiican markaa dadkan hal doonay isla saaran yihiin fisqigan marka magaaladan kusii badanayo ujeedno oo ama aan maqlayno ama aan arkayno qaarkood oo wax yacni anwaac fara badan leh oo yacni qatli iyo dil xaqdarro ah leh oo zina leh oo zinadii marka iyo meelihii wixii fududeynayo iska furan oo daroogadii iyo maandooriyahan iska batay dadkan marka dhaqamadan yacni gaaladiioo nagu badanayo oo dad soo dhoofinayaan oy dalkan la imaanayaan qawaaniintan baas oo ayaguna dadkan lagu kor ansixinayo oo naftoo diintoodii iyo nafahoodii iyo maalkoodii iyo waxaa xukumaayo jaa yacni qawaaniin jaa-iro ana ay tahay oo sharcigii ilaahay khilaafsan tahay waxyaabaha noocaas iyo kuwo fara badan oo hadda aanan yacni sheegin dhammaantood waxay u baahan yihiin marka sidii lagu qaabili karoo wanaagsan oo lagu zuulin kara munkarka in lagu qaabilo qofka ugu yar markaa qalbiga inuu ka naco qofkan wax kale samayn karin waa inuu qalbigiisu uu aad uga danqadaa waxaas oo kale haddii qalbiga aan laga danqanin waa qatar ummadduna sideeda hadday sufahada u hormarto waa loo cabsadaa oo markaa yacni hadday marka yacni sufahadu ay bataan oo ayagu un hadlaayaan dhibaato waay waxaan maqlaynaa dad sufaha ah oo yacni qaarkood aan iyaga wax u roon aan fahmaynin ayaa maanta yacni dadkii culimmada ahaa ama diintii iyo ayay wax ka sheegayaan oo ay leeyihiin marka waxaani yacni kufsigan iyo waxaan yacni jiro waxa diidan in wax laga qabto culummo waaye ayaa naagaasaas dhahaysa nacam safiihad ah nacam oo iska safiih oo nafteeda aan wax u roon xataa aqooninba waayo hadday yaqaanaan waxa u roon waxa ay dhex taagan yihiin maynan dhex taagnaadeen warkaasna ma aynan dhaheen kaanamaa diinkii culimmadu diinay un sheegtay wixii qaanuun ummaddan dhan yacni mafsado ummaddaanoo ummaddan dhan la dul dhigaayo war waxaani ummaddan allay ka fogeynayaan intaa unbay dhaha ayay yidhaahdeen culimmada wixii kiis ku tacalluqo oo qalad ana sharcigaaba xalliyey maa lagu xalliya adiga waxaa leedahay islaamka waa rumaysanahay anna sidaasaan leeyahay maa maxaa u diidan tahay marka inaad kaas in lagu xalliyo marku kaas xalli waayo aan aragno leanna sharciga ilaahay maba xalli weynaya waxba waayo waxaa loo soo dejiyey inuu wax xalliyaa loo soo dejiyey xaqiiqda lama raba laakiin waxaa la rabaa dhibkaanna waa la samaynaa waxaan dareemaynaa inuu masnuuc yahay nacam waayo dadku ayagoo intaan kasii daran oo yacni xaalaad ka dhib badan lagu jiro ayaa haddana waxa yacni soo siyaaday maalmahan dambe iyo qaabka kufsiga iyo waxa soo siyaadayo waxaan hore loo arki jirin waay hore ma qaanuunkan awalba ma jirine maxaa haddii qaanuunkan oo lagu dhegan yahay darteed ay tahay maxaa waktigan kusoo beegaya waxaas tirada badan marka nacam waxaad moodaa marka in barnaamij laga rabo arrintaa iyadaa masnuuc inuu waxaanu ay yihiin oo lagu raadinayo qaanuunka laftiisaba in lagu socodsiiyo la raadinayo nacam intaa marka dad gara waayeyna ma nihin waaqiceedana waxaan fahmi karinna ummadaanu ma ahan nacam waayo maxaa yacni maxaa isu maxaa isku beegayo ficilkan iyo qayladan maxaa hal waqti isku maxaa isku aadinayana nacam ayb oo isu keenayo nacam islaamku marka kufsi xad iyo cuquubow ka leeyahay waana ka hadalnay suurat ulmaa-ida yaan uga hadalnay laakiin maalin walba dadkan uun iska qaaqda ku hayo dadkan qaaqleynayo qaaqda uun ku hayo oo wax ay ku hadla waxay ku hadlayaan iyo yacni nafsadooda iyo noloshoodaba ka dhacay oo ummaddaanna u horeeya hadda oo dadka yacnii ummaddii warkoodii iyo arrimahoodii ka hadlaayo waa nasiib daro meel xun unbay dadkana ku furayaan waxa noocan marka ummaddu wixii munkaraad ah ee dadka qaribaayo munkarkuna ogaada amni iyo nabadgelya ma keeno waxaa aada la yaab u leh amni baa la raadinaa iyo nabadgelyo nabadgelyadii marka qofku ou dhowr maalin ou dareemo ama uu yacnii uu uu dareemo marka inuu gurigiisii kasoo toosou baxo nabadgelye ou helo yar maxaa fisqi un loo sameynaa nacam oo fisqiga loo siyaadinaa nacam waxaad moodaa waxaan nabadgelyada loo raadinaaba inay tahay fisqi ha la sameeyo marka nabadgelyadana allaa bixiyo fisqigana allaa loogu caasinaa nacam meeshii fisqi ku bata marka see ilaahay subxaa meel alla u carooday see wanaag iyo nabadgelya uga imaanaya marka nacam waa in loo ogaada marka fisqiga laftiisa nabadda hortaagan ummaddu hadday raqad iyo nolol wanaagsan iyo fisqi yani iyo wanaag ay rabaan fisqiga ha iska dhaafaan qof walbana marka yaanu ka hadlin wuxuunan xaqiiqa xaqiiqadeeda uunan ogeyn nacam oo waxaa laga yaabaa bacdi naas inay leeyihiin ummado fara badan oo gaalo ah jira nabadgelyana haystaan waxay haystaan adugu wa wax unbaa kuu muuqdo laakiin xaqiiqdooda ma taqaanaa haddii aadan aqoonin iskaga aamus nacam waxba ha caaridin diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayb marka aayaddaas marka macnaheedu iyadu sidaas waa yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow calaykum anfusakum ilzamuu laazima anfusakum nafihiina laa yadurukum idin dhibi maayo man axad dalla dhumay idahtadaytum haddaad hanuuntaan idinku ilallaahi alle intii ka unbaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou ahaaday oo allaad noqodkiinu xagga allou ahaaday jamiican xaalaatihin dhammaantiin fayunabi-ukum alla waa idinku waramayaa bimaa kii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllahu wslama calى nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi